bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhowaada warkada hornimo idaacadda dalsa
dad shacab ah oo maanta dhimasho iyo dhaawac ku noqday madaafiic ciidamada maamulka somalilan ay ku garaaceen magaalada laasacaan oo dexrunta gobolka sool
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo mooshin ka keenay wasiirka dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda soomaaliya taliska ciidanka kumaandoos danab oo sheegay inay ka hortageen weerar al-shabaab ay ku qaadi lahaayeen deegaanka janaaye cabdulla ee gobolka jubbada dhexe
ciidamo gadoodsan oo gobi ahaanba la wareegay kastamka canshuuraha degmada degmo ka tirsan gobolka midowga
dowladda federaalk soomaaliya oo abaabulka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab weli ka wada magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidanka militariga dalka naijer oo sheegay inay dili doonaan madaxweynaha dalka nigeriya maxamed musuur
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex tobanka bisha sideedaad sanada labada kun sadexlabaatanaad maqasheen oo qodobadani wararka kusoo dhawaada warkaa oo faahfaahsan
aan ku bilaabanayay markaan dad shacab ah ayaa maanta dhimasho ay dhaawac ku noqday madaafiic ciidamada maamulka somalilan ay ku garaaceen magaalada laasacaan oo xarunta gobolka sool sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington
warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya ciidamada maamulka somalilan oo maanta tiro madaafiica ku garaacay gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana la sheegay in madaafiicdaas ay kasoo tureen ciidamada maamulka somalilan togaga dheeraar ay kaga sugan yihiin aaga goojacde ee duleed ka bariyay magaalada laascaanood wararka la helay waxay ku waramayaan in duqeyntaas ay dhalisay khasaaro isugu jiray dhimashadii dhaawac u gaaray dad shacab ah sidoo kale waxaa ka dhashay khasaaro burbur hantiyadeed u gaaray dhismayaal ku yaalay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool intii la xaqiijiyey lix qof oo uu ku jiray mid kamid a waxgaradka ugu saameynta badnaa deegaanada s c ayaa ku dhintay duqeyntaas sida ay ku waramayaan qaar kamid dadka deegaanka oo sheegay in ay tilmaameen in duqeyntaas ay ahayd mid xoogan waxaana ku dhintay duqeynta dadka uu ku jiray amiir jaamac maxamed mire digaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada s c khaatumo waxaana la sheegay inuu ku sugnaa gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kale waxaa wararkii ugu dambeeyay lehila ay sheegayaan in weli ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kala ciidan oo ay wadaan ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa khaatumo iyagoo sheegay in ay ku doonayaan inay dib isaga riixaan ama isaga caawiyaan ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan togaga dhedheer ee duleedka bare magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada laascaanood gaaraan dhanka bari laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan maamulka cusub ee dhowaan ay ku dhawaaqeen odayaasha dhaqanka deegaanada s c ee khaatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan waxaana la sheegay in maanta halkaas ay ka taagan tahay xiisad oo u dhexeysa dhinacyada iyadoona laga cabsi qabo in mar kale halkaas uu ka qarxo dagaal u dhexeeya dhinacyada iyadoo xusud mudan tahay in dagaalada u dhexeeya s c iyo sidoo kale maamulka somalilan ay galeen bishii sideedaad oo dagaalkaasna u bilowday horaanta sanadkan laba kun saddex iyo labaatan
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa mooshin ka dhan ah wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha u gudbiyey guddoonka baarlamaanka kulankii maanta ah xildhibaanada golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada muqdisho loona yeeray wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa inta badan waxaa su-aalo laga weydiiyey arrimo badanoo ku saabsan xirnaanshaha markii ciyaaro ay dhacayaan garoonku inta tago wasiirka uu xiro iyo weliba gabadhii orodada soomaaliyeed u matalaysay dalka shiinaha lagu qabtay waa kan mid ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo iyadoo akhrinaysa xildhibaanada soo gudbay mooshinka ka dhanka wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya konton iyo saddex iyo qodobka lixdan iyo saddex su-aal uraheyd ee xerhoosaadka golaha shacabku inuu guuluhu u yeeri karo wasiirka ku xidhiira arrin dhacay wasiirka waxaan maanta ugu yeernay inantii oradkii gashay shiinaha kowda bishii sideedaad agosto ee lahayd magaceedu nasro abokor xildhibaanada saxiixay mooshinkan xildhibaan cabdilaahi jeegato xildhibaan cumar xaashi xildhibaan cadar jibriil xildhibaan nadar saalax cabdi xildhibaan xasan budul xildhibaan maxamed cusmaan cumar xildhibaan cabdiqaadir cumar محمد حلبان جواهر محمد أحمد حلبان خضر أحمد حلبان محمد عبد الله أبكر حلبان فرحية محمد عبدي حلبان عبد السلام دبن عبد حلبان محمد حسين عبدي حلبان محمد حسين حلبان علي مهدي قلته xildhibaan ma wada yeeriye int- intoodii badneed yaa iyo xildhibaan cumar xaashi marka anaa su-aalka ugu horeeya bilaabaya su-aasha ugu horeysaan wasiirka weydiinaya sama bilaabi karo
qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka ah ee federaalka soomaaliya ayaa su-aalo weydiiyey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya qaarkood ay weydiiyeen in sababta ku kalifaysa xilliyada qaarkood garoomaka magaalada muqdisho ku yaala iyadoo ciyaaraha ka socdaan uu joojiyay ciyaarta ay sidoo kale su-aal la weydiiyey ahayd gabadhii tartanka soomaaliya orodada uga iyada u matalaysay dalka shiinaha loo qabtay waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo su-aalaha weydiinaya wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya sheegi kartaa sababta aad garoomada u xirato markii aad xidhiirka isku dhacdaan isla maalmaha xigana daadadu awi baa laga aamusa haddaba respecti
xildhibaan xildhibaan caashiko su-aalaha waxaa lagu soo diray bejka baarlamaanka golaha shacabkaa lagu soo diray ka fiirsada waa la soo diray fiirsada wada wada ifraac wasiirka waxaa weydiinayaa wasiir ma noo sheegi kartaa sababtaad garoomada u xirato markaad xidhiirka isku dhacdaan isla maalmaha xigana waad ogolaataa in garoomada lagu ciyaaro Een, waxaa dhacday maalin dhoweyd oo aanu isla xisaabtan kula samaynay oon u yeedhaynana guddoomiyaha fiifa inaad ka xidhatay een, laba tiim oo la yidhaahdo horseed iyo jeenyo oo labada tiim ee ugu taageerada badan gobolka banaadir ah aad ka xidhatay garoomada adigoo ah wasiirkii dhallinyarada iyo isboortiga waddanka waxaa u badan dhalinyaro boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ay ku dhacaanna waa dhalinyaro waxaad tahay wasiirkii dhallinyarada iyo isboortiga waxaad ku tagrifashay awooddaada wasiirnimo dhalinyaro masaakiin ah een, maxay ahaday wacyigeennu aragnay iyo dhibaatada magaalada ka socota ku dhex koray wax ku dhex bartay een, waddankooda kubad ku dhex ciyaari lahaa ayaad ku tagrifashay awood adigoo ku xumaynaya dad kale halkii daqiiqa waa kaa dhammaatay xildhibaan
tahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maanta uu hortegay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha su-aalana ay ka weydiinayeen waxyaabo kala duwan markaan haddii aan eegno warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal qorsheysan oo maanta ciidamada kumaandoosta danab ay ka sameeyeen duleedka magaalo xebeedka kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland howlgalkan oo ka dhacay tuulo la yiraahdo kuuba kaabir ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi isku aruursanayay taliyaha ururka shanaad ee guutada lix iyo tobanaad ee ciidamada danab carab dheeg axmed oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha la beegsaday ay weerar ku ahaayeen deegaanka janaac cabdalla balse ay ka hortageen sida uu hadalka u dhigay carab dheeg axmed ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay goobta ay ku dileen ugu yaraan ilaa iyo toddoba xubnood oo ka mid ahaa xubnaha al-shabaab ee loo diyaariyey inay weerarka halkaasi ay ku qaadaan de- deegaanka janaac cabdalla waxa uuna markaasi sheegay inay fashiliyeen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay inay hadda ay ku raad joogaan xubno kale islamarkaana ay weli dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan agaarka deegaanka janaac cabdalla ee jubbada hoose waxa uu markaasi eh, dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegatay dowladda federaalk soomaaliya jubbaland ayaana waxaa in markaasi maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka wadeen ciidamada danab ee xoogga dalka ay kuwa daraawiishta maamulkaasi kuwaasoo markaasi eh, beegsanayay dagaalamayaasha al-shabaab juku- een, eh, gobolada jubbooyinka ayaa ka mid ah gobolada ay ku xoogan tahay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ku wajahaan wejiga labaad ee dagaalka haatan uu wado ay wado dowladda federaalk soomaaliya
dowladda soomaaliya ayaa abaabul dagaal waxa ay ka wadaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulkaas axmed kaari qorqor saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka galmudug ee kan dowladda soomaaliya ayaa weli wada gulufka codaareed ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan degaano ka tirsan maamulka galmudug ciidamo aad u fara badan ayaa la keenay magaalooyinka dhusmareeb cadaado iyo weliba degaano ka tirsan gobolka galgaduud oo la doonaya in lagu weeraro qeybo ka mid ah degaano weli ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab gaarahaan degmooyinka ceelbuur iyo galhareer iyo jacar iyo bargaan oo ciidanka maamulka galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya isgarabsanaya kuwa dadka degaanku ay doonayaan inay dagaal ay ku qaadaan degaanadaasi dowladda soomaaliya ayaa horey waxa uu sheegtay inay ka go-an tahay in abaabulka dhan dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sifayso degaano ka tirsan gobolada muudiga galgaduud ee galmudug
markana haddii aan egno ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo ka gadoodsan ama gadoodsan ayaa qabsaday kastamka degmada xarfo ee gobolka mudug ciidamada oo ka gadoodsan mushaar la-aan ayaa gebi ahaanba la wareegay kastamka xarfo halkaas oo ay weli ay gacanta ku hayaan ciidamadaasi gadoodsan ciidankan gadoodsan ayaa xanibay dhaqdhaqaaqyada isku socodka gaadiidka ee laamiga dheer sida laga soo xigtay dadka deegaanka saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan gadoodsan ayaa dalbanaya in la siiyo mushaar iyo xaquuq ay kaga maqan maamulka puntland si ay u baneeyaan kastamka howlahoodana ay dib ugu laabtaan
halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana kooxa militariga afgembi ku qabsaday dalka niger ayaa sheegay haddii akawaas ay isku daydo inay soo weerarto dalkooda ay dili doonaan madaxweynaha haatan gacantooda ku jira maxamed wazuuma talada dalkaasi ay kala wareegeen waxaana ay sheegeen haddii ninkaasi la dilo talada dalka cid lagu soo celin doono inaanay jirin waxaana maalintii shalay ahayd kumanaan kun oo qofooda reer niger ay isugu soo baxeen caasimada dalkaasi ingameyn iyagoona sheegay in ay taageerayaan islamarkaana u duceynayaan ciidanka afgambi militari ku qabsaday dalka niger
kala socoteen raadiyaha dalsanna waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel